ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacala barakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo si waxlibaad si toosaad uga dhegeystaan kana socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari subax wanaagsan dhammaantiin waxaan filayaa si wacan wanaagsan inaad dhammaantiin kusoo wada kaakacdeen xaaladaha iyo jawiga sidoo kale aad ka warqabtaan dabcan deegaanada aad ku nooshihiin ama aad ku sugan tihiin dadka jaarka dariska inila dhegeystayaal subax waliba dhegeystayaasha ayaan dhegeysaa la wadaagna xubinta dabcan waa xubinta wargeysada waxyaalaha markaasi kala duwan ee qorayaan wargeysada kale ah dalka kuwa kasoo baxee uuna afka dheer waana wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaa ayagana fursadda markaasi u siiyaas bal sida kusoo kaakiceen kuwa beristan waa qeybaha inoo dambe dueebahayd markan wargeyska ayaan dabcan aan fiirinaya wargeyska u hore gacanteeda ku jira wargeyska daily nation ayaan eegaya dhegeystayaal waxaa la halkan ee hadda kenya laleeyahay waxay dhibaato ka wajahaysaa xuduudaheeda ama wadamada markaasi deriska la ah dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiisu qoray tan iyo markuu madaxweynaha william ruto uu soo garay dhegeystayaal haddaba halkuu rabaa in uu wadanka uu cagta uu dhigo haddii markaasi afrika ee hadda markaasi luqunta ay isla galeen oo markaasi laga tabanayo madaxweyne william ruto sida wargeyska saaka bogiisa uu saaka faahfaahin kaga bixinayo kagana qorayo wargeyska daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard warbixintan ayaa markaasi ka hadlaysa habka diblomaasiyad uu adeegsanayo madaxweyne william ruto william ruto ayaa hadda xukuumaddiisa markaas la sheegaya in dhibaata ay markaasi dabcan waa bariga afrika qeybaheeda kala duwan ayaa hadda markaas la sheegaya inay waxyaalo fara badan ay ka tabanayaan waa dabcan waa xukuumadda ruto ama xukuumadda dalkani kenya since tan iyo markuu markaasi qabtay xafiiska labadi kun labaiy labaatanki doorashada kadib dhegeystayaal go-aanada ee markaasi ku saabsan ganacsiga siyaasadda ayaa inta badan arrintan ay ku qudunta oo markaasi la sheegaya ama wargeyska uu qoraya iyadoo laga soo xiganayo dadka markaasi arrimaha diblomaasiyadda eeoo arrimaha diblomaasiyadda xeerka ganacsiga ee qaaradda afrika u yaalo iyo sidoo kale siyaasadda ay ka faalloonayaan kagana hadlayaan in hadda markaasi qaab aan wajihaysnayn ama qaab aan wanaagsanayn in markaasi la dhaqmayaan waxaad ugu horeysaa dhegeystayaal wargeyska saaka halkan uu faahfaahin kaga bixinaya wadanka dimuqraadiga ee congo d r c ayaa halkan waxaa markaas wadamada waxaa kamid a dhegeystayaal d r c congo waxaa kamid a ruwanda waxaa kamid a uganda waxaa kamid a tanzania waxaa kamid a soomaaliya waxaa kamid a sudan dhegeystayaal bal halkan aan markaasi kala qaadno maxay tahay waxa ay luqunta iskula jiraan maxay tahay waxa uu ugu ciyaaraya diblomaasiyadda ayaa la isweydiinaya sida wargeyska saaka labadaba ay ka kala qorayeen faallo kala duwan ee ka diyaariyeen dhegeystayaal waxaa ugu horeysaa wadanka dimuqraadiga ee congo waxaa markaas leeyahay in qaabka markaasi ay la dhaqantay iyadoo horaan ciidamada difaaca dalka kenya markaasi loo diray si nabad sugid halkaas uga sameeyaan iyadoo wadankaasi ay ishayaan maleeshiya ee m tntr loo yaqaana dhegeystayaal dabcan dagaal halkaas ka jiro laakiin dhadhexaadin ayaa markaas dabcan laga doonaya in xukuumadda markaasi ay halkaasi ka fuliso laakiin maalmuum kadib waxaa markaas la sheegay in dhegeystayaal halkaasi xiriirka uusan ku wanaagsaneyn waxaana markaasi loo yeeray safiirka waa democratic republic of congo ayaa markaasi looga yeeray dalkan uu halkan fadhigiisa u ahaa xafiiska ee dhegeysta arimaha dibadda xafiiska arrimaha dibadda ee wadankaasi oo halkan taasoo si toosa markaasi u cambaarayeen go-aanshaha ee markaasi xukuumadda ay ciidamadeeda kala soo baxaysa halkaasi sababa aan markaasi horaan loo cayimin iyadoo sidoo kale sheegay in halkaasi xiriir laga doonayo in ay kala saxiixdaan raallihaade inay markaasi arrimo hoose ay ka jiraan la xiriiro iskoo dabcan maleeshiyaadka halkaasi ka dagaalamaya dhegeystayaal dhinacada markaasi loo fiiriyo ayaa hadda markaasi la kala cadeen laakiin waxaa markaasi sheegay in xiriirka uusan wanaagsaneyn labada dhinac ee wadanka kenya iyo d r c waxaa soo raaca wadanka ruwanda oo diblomatic guuf dhegeystayaal oo wasiirka dhegeystayaal waa wasiirka wadooyinka dhegeyste ninka lagu magacaabo kibchumba murkume ayaa ruwanda hogaamiyaheeda markaasi ugu yeray mid markaasi siyaasadda hogaanka uusan ku fiicnayn ku wanaagsaneyn dhegeysta taasi keentana in arrinta ay xumaato oo sidoo kalena arrin markaasi madaxweynaha uu ku faragelinayo wasiir inay taasi u sababayso sidoo kale u fududaynayso xiriirka ama sidoo kale madaxweynaha in arrintan dad markaas isku og ama sidoo kale isku halayn karo ee markaasi ka dhigi karayso sidoo kalena la sheegay inay subcad xumi u keeni karto xaaladda wadanka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda dhegeystayaal waxaa markaasi wuxuu ka dhigay in hogaamiyaasha ama sida sida hogaaminta dhegeystayaal waa dabcan qeybta uu arintan ugu macneeyey daqaad dimuqraasi ayn ahayn sidoo kale ku sheegay in madax banaanida oo markaasi faraha dabcan madax banaanida qaybta uu kaga hadlay wasiirka ayaa markaasi la cayimin oo dabcan faahfaahinin sababta taasoo marka dambena ka xumaatay sida uu wasiirka ula dhaqmay ama sidoo kale hadalladaas uga soo yeeray isagoo wax markaasi dabcan arin markaasi madaxweyne aysan ahayn laakiin balse wasiir ay tahay arrimahaasi ayaa sheegtay ama la sheegay inay dhibaato xoogan markaasi u keenayso nidaamka dowladnimada dhegeystayaal ee labada wadan uganda madaxweynaha wadanka yori museveni waxa uu asana markaasi sheegay in keyska ay markaasi kaga soo horjeedaan bariga africa maxkamadeeda ay halkaasi la tigsan doonaan ku aadan khilaafka markaasi soo kala dhexgalay labada dhinac ay ku sheegeen in ay xukuumadda waa xukuumadda ruto ama dowladda kenya inay markaasi diiday leysinka ah ay markaas u fudayn kartay uganda in ay ku handhalgurayso mise inay ku maareyso shidaalka wadanka markaasi lasoo gelinayo taasi inta badan loo soo marinayay wadanka taasi ayaa sheegtay in haddana uganda ay ka xumaatay ayna sidoo kale kula dacwoon doonto ama la tegi doonto maxkamadda dhegeystayaal ee bariga africa sababtu ay markaasi xukuumadda nidaamkaas u qaaday dhegeystayaal xiriirkaas ayaa marka la sheegay inay hadda sidoo kale uusan aada u wanaagsaneyn waa nin sida markaasi xukuumadda waa ruto ee hadda qaabka diblomaasiyeed uu ula dhaqmayo madaxda afrika iyo sidoo kale wadamada afrika waa uganda waxaa sidoo kale si dhegeysta soo raacda watan waa wadanka suudaan khartuum ayaa markaasi safiirkeeda kenya u fadhi u yeertay sababo la xiriira oga soo horjeedaan qaybta markaasi soo dhaweynta maxamed xamdaan dagaalo oo madaxa sidoo kale commandarka ciidamada dhegeystayaal ee kuwa loo yaqaano paramilitary rabid support forces r s f kuwa loo yaqaano oo hadda markaasi dagaal iskula jira labada ciidan dhegeystayaal waxaa taasi ay markaasi ka dhatay dabcan dood dagaal kuwaas markaas dambe sheegeen inay marnabo aysan soo dhoweyn doonin sidoo kale dhadhexaad uusan ka noqon karin madaxweynaha kenya inuu markaasi dhadhexaadiyo isagoo sheegay inayba horaan cilaaqo kale ee kala duwan ay la lahaayeen shakhsiyaadka ee hogaaminayo oo sidoo kale uu si cadaalada wax ugu maareyn karin oona arrimahaasi faraha iskagala baxa uu faraha ugala baxo madaxweynaha taasi ayaa keenta in haddana madmadow ay soo kala dhexgalo sidoo kalena ay ku adkaato ama kenya inay halkaasi xiriirka uu ka sii socdo ama sidoo kalena ay arintan fududaato dhegeystayaal ee ciidamada labada sida loo dhadhaxaadin lahaa dhegeysta ilaa haddana dagaalada ay ka socdaan wadanka suudaan waa kenya iyo suudaan soomaaliya dabcan hay-adda qaramada midoobay maxkamadeeda dhegeystayaal ayaa markaasi waa dabcan maxkamadda ayaa markaasi fevor u sameysay dabcan dagaal xoogan oo in badan muran fara badan soo socday oo u dhexeysay labada dhinac ee laisku haystay kenya iyo sidoo kale waa marinka waa marinka badda dhegeystayaal iyo boodharka ama xuduudaha dhegeystayaal laakiin kenya ayaa markaasi ka diiday dabcan go-aanka maxkamadda calamadii dembiyada dhegeystayaal waa international court of justice ay markaasi sheegtay inay u eexatay dhanka soomaaliya taasi waxaa markaasi ka dhashay madmadow fara badan ilaa haddan sidoo kale usan weli soo kala hagaagin waxaana la sheegaya inay taasi laga mid ahayd xukuumaddii ka horreysay ee isaga uhuru kenyatta laakiin isaga ayaa ilaa hadda markaasi wax saameyn uusan dabcan ku yeelanin sidoo kale ka qabanin inkastoo laakiin hadda weli ay caadi iska tahay laakiin sida la rabay aysan ahayn kenya iyo soomaaliya tanzaniya ayaa markaasi ugu dambeysay oo maalmo hadda laga jooga laba maalmood saddex laba maalmood laga jooga dhegeystayaal waxay markaasi sheegtay warbixin digniin ay soo saartay oo markaasi uga deysay shirkadda duulimaadyada ee dalka k q loo yaqaan ama kenya airways ayaa markaasi sheegtay inay joojin doonto duulimaadyadeeda markaasi u kala goosha nairobi iyo daarusalaam oo markaasi ku eeg labay labaatanka bishan dhegeystayaal ee hadda socoto ee janaayo labada kun afar labaatanka sababo la xiriiriyo labada dhinac oo markaasi oo heshiise markaasi dhexmaray iyadoo sheegtay in kenya ay isku danaynayso balse aysan u danaynaynin tanzaniyaanka iyadoo sidoo kale sheegay in xamuulka ay sidoo kale laga doonayo in ayagana halkaasi laga dhoofiyo laga qaado dhegeysta laakiin taasi ayaa hadda waxaa markaas u muuqataa in sida wargeyska uu qorayo in arrintan durba lasoo kala dhexgalay waana tii ugu horreysa durba soo kala dhexgalo arrintan si aysan usii dabcan faraha uga sii bixin sidoo kalena cilaaqaadkii xiriirka aysan u xumaanin dhegeystayaal ee labada wadan ee tanzaniya iyo sidoo kale kenya hadda waxaa la isweydiinaya maxaa ka karsan dhanka xukuumadda madaxweyne william ruto uu markaas isku haleynaya isweydiinaya dhegeystayaal oo hadda awood uu ka yeelan kara isagoo dabcan xukuumadda wadanka ay ku yeelan karaysaa dhegeystayaal haddii markaasi wadamadii jaarka wadamadii sidoo kale afrika ay ka wada tirsanayeen hadda markaasi dabcan xaaladooda ay sii xumaanayso waa su-aalaha la isweydiinaya sida wargeyska saaka labada dhinac ayba ka kala qorayaan dhegeystayaal waa hagaag bal intaanan arrintaasi kusii dhadheeraanin kusii fogaanin dhegeystayaal bal markan aan fiiriyo wargeyska boggiisa afraad wuxuu saaka halkan ka qoraya azimiyo hogaamiyaha mucaaradka azimiyo lamoja ayaa hadda u digaya gabadha madaxa cadaaladda dalka lagu magacaabo maada kome oo markaasi sheegay madaxweyne ruto inay sheegeen in wadahadal markaasi la furmi doonaan wuxuuna oga digay in maxkamadda madax banaanadeeda ay ilaaliso ruto wax wadahadal uusan la gelin maalintii shalaytu sheegay in madaxweyne ruto uu sheegay in negoshad waa dabcan ay negoshad garayn karayaan ama wadahadal markaas u furmi karo sida markaasi loo gaari lahaa waxyaalaha markaas hadda laisku haysto wuxuuna dabcan halkan uu si dabcan uu sii xoojinayaa gabadha markaasi garsoorka ee u sarreysa ee dalka ee cadaaladda oo lagu magacaamaada koome in hadda uu leeyahay waxaadan ha ka dhegaysanin arrimahaada ku ekow sida dastuuriga wadanka waxuu ku qorayana wax markaasi olama dabcan ku macaamil ama kuwad dhegeyste oo dabac kuwad ayuu leeyahay raila raila waxau hadda leeyahay wuxuu kali doonayaa in danihiisa iyo weliba danihiisa keliya ajandaha qorshaha u wato inuu adiga kuu marsado adigoo markaas ilaalinayso xeerka dastuuriga dalka laakiin asaga taasi uusan ilaalinaynin hadda ayaa hadda xaaladda gacanta kasii baxaysa iyadaa arrintan siyaasadda ee isku bedelayso sidoo kalena gabadha maada koome ku sheegtay in madaxweynaha iyo xulafadiisa arrimahan faraha ay kala baxaan ayna sidoo kale shaqadooda ku ekaadaan arrimaha garsoorka shakhsiyaadka ku takhasusay shakhsiyaadka gacanta ku hayo in markaasi loo daayo sidoo kalena sheegay in madaxweynaha wax wada kulan kulan markaasi uu sheegay in wadageli karayaan ama wada hadli karaan dhegeystayaal laakiin waxaa la isweydiinayaa te maxaa laga hadlayaa iyadoo dabcan cid waliba ay markaas madax banaanadeeda shaqadeeda markaas ay ilaashanayso waa sida halka raila uu taagan yahay dhegeysta sida wargeyska boggiisa afraad uu qorayo wargeyska daily nation eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasi si toosa dhegeystayaal iga soo wici karaysaan wakhtigoonnahay owgees dhegeystayaal bal daqiiqadaha yaran ee shanta daqiiqa inoo soo haray ayaan dhegeystayaasha markan ka doonay balse ku soo kaakaceen kuwa bariisteen bal deegaanada maqalka idaacadda star f m bal saaxiibka qadka telefoonka ugu hore ayaa markan siinaya balse dhegeystaha star f m subax wanaagsan walaal soo dhowow salaamaya asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhowow waa rashiid ibraahim bumaaniya mushido haya waa fiican waa nabad baa lagu soo kaadhacay Aad iyo aad.
joog waa fiican yahay aad baan nabad boo qabaa waan ku salaamay adiga binti cabdi ibraahim maxmuud dhaqan iyo xamdi gurey shukran mahadsanid cigaha kale ayaan siinayaa dhegeystayaal oo asagana qadka telefoonka ku jira dhegeystayaal starf aan ka xumaa qadku ka baxay markale soo bigsaan leeyahay ee saaxiibka kale star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal star f m waan ka xumaa isagana soo beegso ayaan leeyahay star f m codka gobolka waqooyi bari een, codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lamarkaasi dhegeystayaasha iga soo wici karaan dhegeystayaal meeshaad ku sugan tahay deegaanka ku sugan tahay halkaa ku sugan tahay bal xaaladda iyo jawiga ay nooga warxmi- nooga warbixin kartaa dhegeystayaal bal hadda xaaladda dhegeysti deegaankaada waa side maxaa ka cusub maxaa isla dhex maraysaan maxaa ka cusub maxaa isla dhex maraysaan dhegeystayaal halo star f m soo dhow subax wanaagsan Hello.
walaal soo dhow halkay ku sugan tahay
waa fiicane maasha allah xaaladu ka waran alxamdulillah waa kee waa tahay saaxiibkaasi een, inkastoo meeshu ku sugan yahay halku ku sugan yahay weli uusan ii sheegin laakiin waxaan filayaa inuu si fiican inoo dhegeysanayo saaxiibka kale ayaan mar kale siinayaa dhegeystayaal ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu jacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codsa gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada star f m saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida mar wala sida mar walbo aad u dhegeysataan una xulataan star f m codka gobolka waqooyi bari taariikhda saaka wuxuu ku beegantahay toddoba iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanada labada kun afar iyo labaatanka saaxiibada ku sugan nairobina waxigeeda waxay naga dhegeysanayaan haliber shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale mubaasaad ku sugantahay waxaa naga dhegeysanaysaan haliber saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida faafi tanariva masarani aad ku sugantahan waa sagaashan toddoba dhibic hal haddii wajaariyaha busweyna aad ku sugantahay ina waxigeedana waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii mandheera barada xawasuufta banisa raamu lafi aad ku sugantahayna waa sagaashan toddoba dhibic saddex waa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal haddii aad muqdisho idaacaduhu baa wadaagtanu nahayna dhegeystayaal waxaa naga dhegeysan karaysaan sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balambala meeru madogaashin waxaa naga dhegeysanaysaan halibar laba dhibic saddex barsaabid mooyaale xuduudda dhankaas etoobiya waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m c o k applicationka abka halkaas aad kala soo digi karta kala socon kartaa warbixinadii macluumaadkii dhegeystayaal ugu dambeeyey ee warbixinada ee iyo sidoo kale barnaamijka sida tooska live-ka markaas u socda halkaas kala socon karta adigoo ku sugan goobaha meherada ama goobta meherada goobta shaqada baabuurta dhegeystayaal haddii aad tagsela tahay haddii aad dhugdhugley tahay ama tu- ah, haddii aad sidoo kale bajaaj aad wadato haddii aad xafiis ku sugan tahay haddii aad caano iibinayso qudaar aad iibinayso hilib aad iibinayso waxaasoo dhan dhegeystayaal kuu saaleysa inaad warbixinada wararka iyo sidoo kale barnaamijyada sida tooska live-ka halkaas aad ola- uga heli karto kalena socon karto dhegeystayaal warbixinadii macluumaadka iyo waxyaalihii markaas u dambeeyay xaaladda guud ee dhanka siyaasadda dhegeystayaal sida caadada mar waliba inoo ah dhegeystayaal barnaamijyada waxaa inta badan diyaarada ku saarnaa kaga hadalna maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha iyadoo maanta arbaca ay tahana waa sida caadada dhegeystayaal inoo ahayd oo inta badan diyaarada ku saarnaa bal maxaa inoo kala dambeeyay dhanka siyaasadda maxaylkee wax markaasi marayaan saaka warbixino kala duwan yiribo arrimo kale ayaan eegi doonaa ayagana ee ku saabsan xaaladda wadanka ee siyaasadda dhegeysta iyo weliba halkay maanta marayso maalmaha talaadada iyo sidoo kale maalmaha alkhamiista waa arrimaha gargaarka binaadinimadii qaxootiyada halka sidoo kale khamiistana diiradaan ku saarno arrimaha qoyska dhegeystayaal maanta oo arbaca ah aan dib barnaamijka ugu soo noqone maanta oo arbaca ah dhegeystayaal waxaan diiradda ku saaraynaa xaaladda siyaasadda wadanka meesha ay marayso heerka ay gaarsiisan tahay dhegeystayaal iyo waxyaalaha suurtagal markaan iminkan ka dhigayso xukuumadda william ruto dhegeystayaal caqabado fara badan hadda lasoo tabinayo waxay markaan iminkan kusoo biishwatay dhegeystayaal dhanka maxkamadaha ama judisharida iyadoo weli hadalhaynteeda ay taagan tahay weli sidoo kale aysan ka yaraanin maxay tahay waxaa markaas laisku haysto iyadoo hadda xiisad fara badan ay yeelatay walba weeraro toos ah laisku aadisanayo maxkamadaha iyo sidoo kale xukuumadda william ruto oo inta badan aada u sulugsan aadna sidoo kale aansan ugu qanacsaneen nidaamka ay maxkamadda ama garsoorka ee wax u kala wadaan dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayuu ka tabanayaa dhegeystayaal oo ka mid tahay arrimaha musuq maasuqa iyo sidoo kale in markaasi ay dafirayaan hormaasi ka hormasan ay dabcan ka hormaanayaan xaaladda dhegeystayaal ee wadanka ah oo iminkan ay xukuumaddiisa ay ra- dabcan doonayso in ama ay ku raag joogto sidii wax ay uga qaban lahayd dhanka mashaariicda horumarineed taasoo ku sheegay kuna cambaareynayo maxkamada in ayba ayaga ay daba joogaan dhegeystayaal maalmo un kadib maxaa dhasheen isbuuc ayaa hadda markaasi maraysaa iyadoo hadda ilaa weli aysan xiisada markaasi ay degin oo ay markaasi hadallo fara badan ay soo yeerayaan weli ay ku aadan maxkamadaha iyo weliba sababtu ilaa hadda markaas arrintan ay u dhammaan laadahay iyadoo wadahadalla markaasi lagu wadeeshiiyey in markaas ay dhacdo ilaa haddana wax qabsooma ma lahan oo shalay u dambeysay arrimahan weli way soo ifbaxayeen oo weli waxaa markaasi laga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee wadanka ee markan ee dhankaas garsoorka u wareegtay senatarka lagu- la- dabcan la- lagu magacaabo ee moseska juang oo sidoo kale ka tirsan xisbiga o d m ayaa sidoo kale qeyb ka ah dhegeystayaal xaaladaha ee wadanka waa dabcan xaaladaha wadanka markaasi ku sifeeyey sida markaasi uu gardaaminayo ama uu u wado madaxweyne william ruto dhegeystayaal wuxuuna markaasi sheegay inay tahay tani xaqiiqa cad oo markaasi judishariga oo hadda markaasi ku marmaras- waa dabcan ku mararsi- uu ku mararsiyonayo oo sidoo kale ku fashilmay in ay markaasi te- dabcan meeshii hanaankii wax laga doonayay in uu markaasi ka wado ama halkaa la doonayay dabcan in xudub dhexaadkii wadanka laga hogaamin lahaa inuu asaga hadda ku fashilmo dhegeystayaal waa tan hadda uu sheegayo xaaladaha inay tan ay tahay astaamaha dowladnimada ay ku fashilmatay waa siduu hadal ku dhigayo inkastoo laakiin dhanka mucaaradka uu ka tirsan yahay senatarka ayaa markaasi dib u tibraac waa tixraac markaasi uu ku sameeyey waxyaalaha markaasi xukuumadda iminkan ay u baahan tahay inay markaasi tixraacdo nidaamka iyo polisiga markaas u yaallo laakiin tani hadda waxay markaasi ka dooratay inay weerar markaasi ku qaato laamaha oo dabcan qeyb ka mid ah ee dabcan judiciariga ee inta badan ee dowladda lagu kala dambeeyo sidoo kalena ay tahay meesha dhab- dhab- dabcan waxaadka u noqon karaysa wadanka ah oo xitaa madaxweynaha uusan amar marka waa dabcan amradiisa ay siduu doona uu ku fulin karin dhegeyste wuxuu markan boorinaya inay markaasi xaqiiqada rasmiga ay ka fogaanayaan isbeddel uu la imaado oo markaasi dadka shacabka uu ka horumarin karayo inay tan hadda xaqiiqada ay ka fogtahay kuna boorinayo in ay tahay midda nidaamka asaga looga fadhiyo haddii markaasi madaxweyne uu ka yahay wadanka oo markaasi uusan weerar uu ku qaadin maxkamadaha laakiin qorshihiisa istraati- istaraatijiyeed qorshihiisa nidaam oo mar- waa qorshihiisa nidaam oo uu la imaado isagoo markaasi tixraacayo nidaamka xeerka dhegeystayaal inkastoo aan ognahay dhegeystayaal in madaxweynaha uu qabo la taliyaal dhanka sharciga haddana waxaa markaasi ee sharciga la sheegayaa qaarkood dadka markaasi inta badan ka faalooda inuu markaasi baalmarayo dhegeystayaal waa arrimaha iyo xaaladaha dhegeystayaal ee wadanka ee hadda garsoorka heerka nidaamka markaasi soo gaarsiisay inay si toos ah weerarka uu u socdo sidoo kalena markaasi gabasho aan lahayn iyadoo sidoo kale gabadha markaasi garsoorka ugu sareysa ama cadaaladda ama xaakinka ama xaakimada dhegeystayaal lagu magacaabo maada koome oo iyadana markaasi qaysaan qush ama qash ay usan u dhihin william ruto sheegtana inay markaasi ay keliya ay ka dambeynayaan hadal maqlayaan dastuuriga iyo waxaa halkaasi xeerka ba- barlamaaniga waa xeerka dhegeystayaal garsoorka ee u yaallo dhegeystayaal iyadoo hadda qaarkood ayba ku boorinayaan in markaasi xeerka qaadis lagu sameeyo iyadoo markaasi loo marayo nidaamka baarlamaaniga sida markaasi qaarkood hadda ay ku andacoonayaan dhegeystayaal hadalkan ayaa markaasi la sheegay in xilka qaadisteeda maalin dhun kadib markay dhahday waa in afaaraha iyo arrimaha garsoorka faraha ay kala baxdaan adiga iyo taageerayaasha adiga iyo xulafadaada macnaha dadka markaasi ka agdhow taasi mar kale coro kale sii dhalisay oo xildhibaanada iyo sidoo kale dadka siyaasiyiinta inta mar- ee dabcan hadda toos oga hadlayeen dhegeystayaal nidaamka garsoorka ayaa hadda la fahmi layahay eh, dabcan iyo sidoo kale ma- dowladda waxyaalaha ay hadda faraha ay iskula jiraan iyo weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xubnaha xulafada la-a madaxweyne william ruto waxyaalaha ay hadda markaasi ka tabanayaan iyadoo marna la sheegay in wadahadalka sida toos oo u bilaabanayo oo sidoo kale kaga hadli doonaan inkastoo laakiin arrintan haddana mar kale uu soo fargeliyey ra- dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka ee dhegeystayaal waa raila omolo odinga xaaladaha iyo weliba sugnaanaashuhu ayaa hadda markaasi la cabiri karin siday wax markaasi noqon karaan heerka garsoorka ee wadanka iyo weliba nidaamka markaasi la doonayo sida wax loogu kala xallin karo iyadoo inta badan la doonayo sida ee loo raaci karo ama loo tixraaci karo nidaamka dastuuriga dhegeystayaal ee hadda ay inta badan ay sheegayaan in ay keliya wax walba ku qatunto ama wax waliba ee lagu maareyn karo sidoo kale la baalmari karin ruto waxay markaasi ku eedeeyeen inuu iska indhatirayo waa madaxweynaha dalka inuu iska indhatirayo xaaladda iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ee markaas ay ku shaqeeyaan dhegeystayaal haddaba ilaa iyo sagaal qodob tan iyo markii wadanka dabcan waa tan iyo markii xilka loo doortay madaxweyne william ruto waxaa markaasi laga diiday ilaa iyo sideed wax gaaraya oo markaasi la doonayo inuu markaasi meelmarsado oo markaas ay ka mid tahay dhegeystayaal arrimaha canshuuraha ee loo yaqaano dhegeystayaal waa arrimaha canshuuraha oo loo yaqaano dhegeystayaal ee tax waa tax act ee dhegeystayaal 2023 waa 2023 taasoo markaasi la doonaya sanadkan hadda socdo bishiisa lixaad in si toosa markaasi ay u dhaqan gasho laakiin garsoorka ayaa sheegay in hadda tillaabadaasi la fulin karin lana qaadi karin culays iyo cawaaqibna markaasi ay kala kulmayaan ayna tahay mid markaasi balmarsan xeerka dastuuriga ee dalka dhegeystayaal maxkamadda ayaa markaasi ga- dabcan ga- dhegeysigeeda mar kale dib loo dhigay oo markaasi la maqli doonaa ama la dhegeysan doonaa kiisaska ay markaasi ku aadan ee nidaamka iyo maxkamadaha inta badan tilaabo weliba ee dowladda markaasi ay soo shaacinayso iyadoo shakhsiyaad kale oo marka waa dabcan shakhsiyaad iyo weliba ururada qa- qaar ay arrintan geenayaan maxkamadaha sheegana inay ka soo horjeedaan sida ay wax u dhaqma sida wax markaasi loo maareynayo mise lagu wado kuna sheegay inay baalmarsan tahay nidaamka iyo xeerka dastuuriga haddaba waa tan markaasi keenaysa qodobada ugu weyn oo ayaa ka- ay ka mid tahay oo ay had ay ka mid tahay arrimaha sixir bararka arrimaha v a t ga dhegeystayaal ee canshuuraha iyo weliba la- dabcan dhismaha qorshayaalka ee xukuumadda markaasi ay wado oo hadda markaasi tii uu ka carooday ay ahayd madaxweynaha meel markaasi dhismo oo markaasi la dhisi la- waa guryaha markaasi qiimaha jaban oo la dhisi rabay dhegeystayaal taasi waxay markaasi maxkamadda ku joojisay iyadoo sh- ay sheegtay in go-aan ah ama go-ahead dhegeystayaal maxkamadda aysan ka helin in la dhisi karin guryo taasi ayay madaxweynaha markaasi qabatay oona sidoo kale sheegtay in oo madaxweynaha waa sida uu asaga markaasi sh- waa dama- waa- maxkamadda ayaa sheegtay in tilaabo aysan qaadi karin lagu dhisayo guryo qiimo jaban dhegeysta ilaa markaasi xal oo kama dambaysi ay ka gaari karto go-aanka maxkamadda dhegeysta maxkamadda waa dabcan madaxweynaha ayaa arrintaas ama fariintaasi gaartay waxaana markaasi inta badan uu ka carooda ku sheegay inay markaasi arrimaha development sabotage ama ay sameynayaan oo ay doonayaan inay markaasi eh, eh, eh, waa dabcan inay markaasi curyaamiyaan nidaamka horumarinta ay dowladda ee markaasi dooneyso ee hadda inay ku dhawaaq dabcan ku dhaqaaqdo oo ay markaasi ka mid tahay dadka inay helaan guryo qiimo macquul gal ah qiimo qiimo oo guryo qiimo markaasi macquul gal ah oo qiimo jaban oo ay sidoo kale fursado u heli karaan dadka dadka taagta yar ama tabarta yar dhegeystayaal oo markaas dakhligooda uu aada u yaryahay mustaqbalka fog dhegeysta sida oo markaasi xukuumadda qo laakiin markan waxa uu sheegay in hadal aysan ka maqli doonin mise ay ka dhegeysan doonin waxyaalaha ay go-aaminayaan sidoo kale toodana ay ka wadan doonaan taasi ayaa markaasi sheeg xaraka lalatay laguna sheegay in markan arrintaasi suurtagal ay noqon karin sidoo kalena tafash laga yaaba inay ku noqoto haddii iyo xaaladda ama sidaasi uu u dhaqmo madaxweynaha fataliyaasha iyo sidoo kale arrimaha dadka u xilsaaran dhanka sharciga ayaa ku taliyeen in madaxweynaha uu arrimahaasi u qaadan taasoo markaasi ka dhigi karayso in markaasi wadanka uu noqdo wadan markaasi sharciga ah oo sidoo kale qaabilsanayn sharciga sidoo kale ilaalinaynin oo dhibaato xoogan keeni karto sidoo kalena meel oga dhac oga imaan karto mustaqbalka garsoorka oo hadda inta badan aada looga dambeeyo maxkamadaha dhegeystayaal waxaana maxkamadaha ay awood markaas yeesheen dhegeystayaal oo wadanka wixii markaasi ka dambeeyey dabcan waxaa inta badan awooddoodii aada u sarreysay dhegeyste wixii ka dambeeyey moi kibaki oo inta badan aada u adkeeyey sidoo kale soo dhisay ka shaqeeyey sidoo kale kala dambeyn iyo weliba in markaas ay sii ballaartaan iyadoo markaasi garsoorayaal aada u tiro badan ay xukuumadda waqtigaasi ay shaqaaleysiisay iyadoo xukuumadda madaxweyne william ruto sidoo kalena oo dariiqadii kibaki ay raaday isla madaxweyne william ruto ayaa hadda dariiqadaasi markaasi raaca isagana sidii uu ku ballaarin lahaa markuu xilka markaasi qabanaya sheegana inay noqon doonto garsoorka kuwa markaasi madax bannaan hadda ayaa howshii isbedeshay la garanayin sababta madaxweynaha arrintan imikan bedeshay adoo ha- isagoo markaasi hadaladiisi hore dib loo- loo tixraacayo leeyahay maxaa markan noqon karaysaa ama isweydiin karaa oo iminka madaxweynaha bedelay dhegeysta oo uga soo horjeedaa garsoorka garsoorka ayuu sheegay in lacaga loo kordhin doono garsoorka ayuu sheegay in si hufan oo markaasi nidaamka saxan oo markaasi gars- madax banaanidooda loo dayn doono si howlahooda shaqada ay si hufan si daacadnimo ay u- u fushaan tani waxay markaasi imaatay dhegeystayaal kadib markii ololihii labadi kun koob iyo labaatankii labadi kun labo iyo labaatankii dhibaato fara badan dhanka maxkamadaha uu kala kulmay oo sidoo kalena si sidii la rabay uusan u helin cadaaladii markaas uga baahnaa markaasina ayuu go-aan markaasi gaaray in maxkamadaha faraha laga qaado oo loo daayo nidaamkeeda laakiin waxaa hadda isbuucyadan isbedel maxay tahay oo madaxweynaha uu ku arkay dhaliilaha iyo weliba waxyaalaha marka horaan lagu xaman jiray lagu sheegi jiray inay markaasi xaqiiq sax ay tahay oo ay marka mar weliba ay siday doonaan wax u rogragi karaan siday doonaanna u wadi karaan arrimaha sharciga iyo weliba waxyaalaha kiisaska inta badan dadka qaar lagu soo ogo dhegeystayaal star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiib yaran isku soo laaban doona arrimaha garsoorka ayaa inta badan saaka diradda ku saari doona barnaamijka iyo weliba nidaamka iyo tilaabada hadda markaasi la gudba madaxweyne william ruto sida markaas arrintan xaaladda siyaasadeed uu ku dejin karo dhanka garsoorka oo ay nidaamkeeda sida hore ugu soo noqon karo loona qarxalin karo arrintan dhegeystayaal waxaana sidoo kale madaxweynaha uga xiran iyadoo laba kale ee daaradood ay kale yihiin ti welibana madax banaaneeda ay shaqadeeda ay sida rabto u samaysan karto dhegeystayaal keliya waxaa hagayo ay tahay dastuuriga sharciga ee hadda markaasi yaallo cid walibana qaban karayso dhegeystayaal waa hagaag bal markan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waa adeega qaybta barnaam- waa adeega shirkadda isgaarsiinta airtel ee dhegeyste ma ogtahay in hanaanka lacagaha la iskugu diro ee airtel money gaar ahaana markaad wakiilka airtel lacag aad kala bixdid aad haylays- aad helayso kaarka aad ku shubanayso dhegeyste macnaha waxaa loola jeeda haddii aad markaasi lacagta aad bex- aad la baxdid mise aad qof u dirayso waxaa markaasi loo leeyahay kaar ayaa lagugu shubayaa ama kaar ayay ku siinaysaa shirkadda isgaarsiinta airtel airtel money ayaa ku garab taagan mar waliba haddii aad lacag kala baxeedo wakiilka airtel money lacagta lagu dabcan lagu adeegay ee loo yaqaano transactionka fee ah kaar ahaan ayaa lagugu soo celinayaa dhegeyste airtel money waa adeega ugu macquulsan ee aada awoodi karayso oo lacagaha la iskugu gudbiyo ama lacagaha la iskugu gudbiyo laiskugu diro dhegeyste tusaale haddii aad la baxday kun shilin waxaa markaas helaysaa shan iyo labaatan oo lagu adeegay oo ah markaas la dhiganto shan iyo labaatan oo kaar ah markaas lagugu siinay mar weliba oo aad lacagta la baxdid adigoo adeegsanayo airtel money ka waran xiliga ee iskuulada ee waxbarashada dib loo furay ama xiligan iskuulla dib loo furay caruurtii aada dugsiga sare jaamacadaha dugsiyada dhexe ee ku birayaan qarashaadkiina kugu yaryahay waad laakiin ogtahay in ninkii walaalka ahaa oo aada xoogaa ku tuhmaysay inuu wax walbo miiska kuu soo saarayo ama kuu soo dirayo ay hadda u fududtahay in halkaas eh, dabcan kuu soo diri karo weliba adigoo adeeg dheeraada sii helaysid macnaha waxaa loola jeedaa in kaar aad helaysid markaad lacagta la baxdo ama waxaad la joogaa xilliga ciida ama sidoo kale xiliyada markaasi xaaladda ay adag tahay dhegeyste waxaasoo dhan waa affordable kenya dabcan affordable ay- ama qof walba ay awoodi karaan dhegeystayaal airtime money ma lacagta pro- dabcan suuqyada adeegyada kala duwan ayaa sidoo kale ku helaysaa wax waliba ma aha qof lacag loo dirayo sidoo kale markaad lacag qof u dirayso airtel money to waa send money free air to free to airtel haddaba lacagta markaad dirayso airtel to airtel waa free wax markaas kosto lacag kaa go-ayso ma lahan markaad dhegeystayaal ah, k b l c token bilajajes dhegeystayaal waa k b l c tokenka ama sitimarka mase lightka korontada ayagana waa mid free ah dhegeystayaal oo waa dabcan waa bila jages oo wax lacag ah laga qaadi may jirto airtel money kenya waxay markaasi cambaynkan loo jiraysa dudisha transaction fee cambaign oo lacagta qofka markaasi loo celinayo transactionka lacagta looga goostay kaar ahaan looga dhigayo iyadoo customayaasha dib loogu celinayo transactionka fee looga dhigana as airtime dhegeysta airtime money customers waxay markaasi kala bixi karaan waxa ugu yar as waxa ugu waxa ugu yar waa conton from any airtime money agent will refund the withdraw transaction fee oo dib markaasi loogu soo celin doono dhegeystayaal apply withdraw charges up maximum waa maximum dhegeystayaal daily qofka uu ku diri karo lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton kun per day maalintiiba tusaale withdraw konton waa boqol kun ayaa dartay oo kunkaasi waxaa markaasi oo noqonaya chargeska uu noqonayaa shan iyo labaatan shilin dhegeystayaal anda taasoo hoosmaanaysa transactionka ee rudisha campaign eh, transaction fee campaign custamayaasha ama macaamiisha waxay helayaan shan iyo labaatan dhegeystayaal kaararka ama sidoo kale wicitaanka s m s ka ayaa sidoo kale ka mid ah ama sidoo kale qofku wuxuu ku iibsan karaa bandol oo adeega uu u isticmaali karaya dhegeyste koolka wicitaanka ehelada qaraabada ayaa sidoo kale kula xiriir kartaa shirkadda airtel ama shirkadda isgaarsiinta airtel markay ku siiso fursadaha eh, kaarka ay telefoonka kugu soo shubayso sidoo kale waxaa ka dhigan kartaa inaad fariimo ama s m s aad qofka u diri karayso oo adeegsan karta haddii aad qorto qaab fari- fariimo qoraaleedkaad ku fiican tahay ku wanaagsan tahay sidoo kale aada u xiisayso ee sidoo kale waxaad ku heli karaysaa inaad markaasi adeega qeybta internetka ee dhanka baraha bulshada aadka loogu isticmaalo inaad sidoo kale aad ku iibsan karto dhegeysta airtel a reason to imagine ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal maanta fursad ayaa haysataa shirkadda isgaarsiinta airtel soo qabso oo dunida la jaanqaad oo qiimaha iyo lacagta markaasi ha kuu baaqato iyadoo hadda culaysi dhaqaale oo xumi ee wadanka ka taagan tahay dhegeystayaal fursadahan yaa la iska baylinin dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan waxaan markaasi ka hadlaynaa dhegeystayaal arrimaha maxkamadaha judishariga dhegeystayaal iyo xaaladda heerka markan ay marayso iyo waxyaalaha markaasi kalifay sababayna in hadda heerkan ay gacanta markaas ama heerkan ay soo gaarto iyadoo waxba aan markaas laga qabanin dhegeystayaal waana meeraha inta badanna hadda ee xaaladaha ku wacan tahay in la dejiyo hadda sidoo kalena qalaase iyo dhibaato sii socotana waxaa leeyahay waxaa xumaanaya xiriirka iyo cilaaqaad- cilaaqaadka garsoorka iyo sidoo kale madaxtooyada taasi oo markaasi munaasabidan aansan ugu jirin oo wax walbana markaasi ka hormaanayso sidoo kale garsoorkana tayadiisa qiimihiisa markaasi meesha ka baxayso dhegeysa taasoo hadda laga codsanayo madaxweynaha markaasi in uu ilaaliyo isagoo hadaladiisa hore dab- dabcan di- di- dib loo tixraacayo dhegeystayaal aagaag waa tahay dhegeystayaal bal aan sii ambaqaadno bal qodobada kale dhegeystayaal haddaba eh, dabcan waxaa la raadinayaa sida markaasi lagu kala ilaalin karayo mise lagu kala maareyn karo eh, saddexda ee ugu weyn ee dabcan ee dhanka baarlamaanka garsoorka waa saddexdaasi iyo sidoo kale xukuumadda ee meesha halka markaasi laga maamulo ee madaxtooyada waxaa markaasi la sheegayaa su-aal sidoo kale isweydiinaya maxay tahay sababtu intaasoo dhan uu madaxweynaha intaas uu walwal oga qabo ama frustration ugu furmayo dheg- eh, kacabsi qabsi- eh, daawan- kaca- waa kacabsi qabsho- waa kacabsi qabsashadu ee markaasi dhanka maxkamadaha ama judiciaryda dhegeysta oo failure of government policy judiciaryga waxay markaasi hadda ay leeyihiin inay markaasi arrimaha heerka soo saarka qeybta public policy wax loo yaqaano dhegeysta oo markaasi wejiyada kala duwan ay markaasi qofka ku kala dhaqaaqi karo sida ay markaasi qaar ka mid ah xildhibaanada ama siyaasiyiinta wadanka ay ku leeyihiin johang ayaa markaasi ku daray ama uu sheegay in xukuumadda ruto la doonayo in focuska ay saarto mise diiradda saarto arrimaha horumarinta wadanka balse uusan ku mashquulin in ay markaasi dhaleeceynta iyo weliba cambaareynta iyo iyo faragelinta dhanka garsoorka taasoo sheegay in wadanka ay dhibaato iyo xaalado kale u keeni karto haddii uu taasi ka waaqsanin ama ka ka waantoobin dhegeyste waxaa markaasi ay leeyihiin qaar ka mid ah in een, maxkamadda garsoorka ay dhegeystayaal waxyaalo fara badan ee hadda isku hortaagan yihiin ku aadan arrimaha shilinka dhegeystayaal dollarka maraykanka oo hadda sare usii kacay oo sida suuqyada wadanka ee iminkan ee kala kala- kala goonna yahay ilaa haddana sidoo kale hoos uusan usii dhicin sare uu usii socda ma ahine xaaladda ayaa markaasi madaxweynaha laga doonaya inuu focuska saaro sida horta qiimaha shi- shilinka wadanka uusan qadka uga bixin sidoo kalena tayadiisa aysan u dhimin dhegeyste waxaa la sheegayaa ama ay leeyihiin inay tani uu ku wado madaxweynaha in qa- dabcan sixir bararka wadanka ka taagan oo sabab u noqon karto lacagta doolarka oo hadda qaad dabcan oo lacagta doolarka oo sare usii kacayso sidoo kalena ay noqoto waxyaalaha keliya wax lagu kala iibsado ee hadda waxa lagu kala iibsado dhegeystayaal ay hadda ka codsanayaan in madaxweynaha arrimahaasi uu faragelin xoogan uu ku sameeyo si ay dhibaatada iyo xaaladaha wadanka ay oga sii bixin balse intuu ku mashquuli lahaa garsoorka waxaa sidaas oo kale la mid ah dhegeystayaal arrintan markaasi sheegay tanariva senator danson mungatana oo markaasi sheegay in ama sidoo kale kaga soo horjeestay kala doodidda dhinacyada markaasi sida wax ugu arkaan inay markaasi arrintan wadooda ay u noqoto mid neutral ah conversation oo judiciaryga iyo sidoo kale mandate-ka markaasi xukuumadda ay markaasi ay u socoto sidii wax markaasi loogu qaban lahaa isagoo markaasi difaacayay eh, waa danson mungatana waa senatorka tanariva waxa uu sheegay in hashir mark against the judiciary ay hadda markaasi u socoto in sida la rabay taagetka uusan u saaraynin xukuumada dabcan wa- waa laamaha dowladda dhegeyste laakiin marka loo fiiriyo shakhsiyaad keliya ayaa markaasi doonayaan in arrimahooda ay dhegeystayaal ay iska wataan ayagoo u maraya dhanka garsoorka sidoo kalena tashwiish iyo qalqalaad markaas ay ku furaan xukuumadda hanaankeeda taasi waan cambaareynaynaa oo mar- taasi midda ma aha laga doonayo sida markaasi xeerka waxaa sidaas yiri tanariva senatarkeeda danston mungatana dhegeystayaal waxaana hadda markaasi la fiirinaya nidaamka keliya arrimaha xaaladaha la iskugu maqli karo keliya oo ay inta badan waxyaalaha qaladan iyo waxyaalaha aan qaldaneyn la kala saari karo laakiin waxa uu had madaxweynaha uu sheegay ay ahayd in musuq maasuq ee halkaasi garsoorka ee ka jirto amase laaluush ee halka ay ka bixiyo ama ay ka jirto laga bixiyo iyadoo ay inta badan tuhunkaasi uu soo galay ama sida qaar ay sheegeen tuhunkaasi inay markaasi farta lagu fiiqay mucaaradka oo la sheegaya in hanaan weliba tilaabo weliba ay xukuumadda markaasi qaadayso in ay is hor istaagaan oo aysan loo fududaynin xuku- dabcan xukuumadda william ruto ugu dambeysay tan canshuuraha iyo sidoo kale tan guuriyeynta oo hadda noqotay mid ugu hadalhaynta badan oo madaxweynaha ilaa hadda shaq- shaqa- waa madaxweynaha xukuumadda madaxweyne william ruto ilaa hadda markaasi waxba aysan ka qa- dabcan tilaabo ay ka qaadin ama sidoo kale ay fulinin iyadoo ay maxkamadda sheegtay amar markaasi soo baxo in wax walba loogu dhammayn karo wax walba la ogolaansho la siin karo in wax walba lagu fuliyo dhegeyste taasi ayaa hadda keenaysaa in xaaladda ay gacanta kasii baxdo dhegeystayaal mise ay noqoto mid xawd xukuumadda william ruto in ay hadda ay uga fadhido ama gambar gaaban ugu fadhido garsoorka garsoorka waxaa leeyahay isagana gambar gaaban ayaa iskugu fadhiya labada dhinacba oo cid weliba wixii markaas sugaysa cid cidda kale u yeerayso ama u tegayso dhegeysteed nada kome ayaa sheegtay in wax walba wadahadal ah ay u furan tahay ee la- ay la geli karayso laakiin arrintan waxaa markale soo fargeliyay dhegeystayaal ninka lagu magacaabo raila odinga oo markaasi sheegay inuu aada uga fiirsado tilaabada markaasi gabadha maada kome ay qaadayso ku aadan ee kulanka iyo weliba shirarka markaas ay la gelayso madaxweyne william ruto waxa uu sheegay ama ku- dabcan uu sheegay ruto ama raila odinga waxa uu sheegay in dabcan a- arrimahan culeys fara badan ee ka- ee kaga imaan doonta dhankaasi uuna sheegay in uu doonayo tiisa iyo danihiisa keliya in uu ku fusho adigoo markaasi uu ku inamarinayo oo sida kale ogolaanayso dhehisi waxa uu sheegay in wax walba ay ku qurux badan tahay in nidaamka sharciga loo maro in nidaamka dastuuriga loo maro in wax walba halkaasi lagu dhameeyo sidoo kalena ayba shuqul iyo shaqaba isan ku laheen madaxtooyada iyo sidoo kale arrimaha garsoorka dhegeysana judiciary ayadoo markaas arrimahaasi ka hadlaysa iyo waxay dhahday cid walba markaas wadahadal ila yeelanayso ila doonayso waan la yeelan karaa ama waan la yeelanaya laakiin waxay markaas hadda arrinta u agtahay u egtahay in xaaladda markaas arrintan ay soo- madaxweynaha sidoo horaanba sheegay inuu aada usoo fargeliyo oo sidoo kale kaga hadlo sida markaasi ku haboon oona ku qurux badan nolosha ay ku saxmi karayso una hagaagi karto dhegeyste sida uu markaasi ay qabaan xubnaha markaasi kala duwan oo inta badan markaasi ka hadlaya nidaamka dhegeystayaal digniin oo markaasi loo diray william ruto ayaa markaasi lagu sheegay in wadahadalada ay markaasi tahay mid uh, graft of vested interest oo markaasi ku hogan sida uu sheegay inay dana ay markaasi ugu jirto raila oo dabcan william ruto balse wuxuu sheegay inay taasi sharaf aysan u ahayn sidoo kale ku qurux badnayn arrimaha garsoorka oo sidoo kalena noqon karto inaad markaasi hayaraac aad ka noqoto mise ka ogolaato haddii markaasi arrimahan maxkamadaha wax laga qabaandhameeyo controversy waxaa markaasi dhiweyseydinaya ruto sidee markaasi uu doonaya in markaasi u shaqeeyo haddii uu asaga markaasi sheegay in wax wada hadal sidoo kale wax wada shaqeyn uusan markaasi ka doonin mase uga fadhiinba arrimaha garsoorka taasoo noqon karta wax waliba qaldan inay markaasi wax walba ay wadanka ka qaldami karaan markay imaato dhanka garsoorka sababta madaxweynaha arrintaas u sameynaya iyo daliilaha kala duwan u jeedinayo weliba waxaa markaas isan ugu qanacsaneyn maxay markaasi noqon kartaa dhegeystayaal xaaladda uu wadanka qanacs- adeeg qanaca- qanaacadii ama qanaacad dabcan waa qanaacadii ee markaas meesha ka baxday ee xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka dhegeysta sida iyo waa- iyo sidoo kale dhanka judiciary mise maxkamadaha hadda waxaa la isweydiinaya sidee nidaamkan wax ka duwan oo la mari kara ma jira miyaa oo ku aadan in ay shakhsiyaadka iyo weliba danaha wadanka markaasi in wax loogu taro loogu qabto dhegeystayaal waa hagaag waa tahay arrimahaasi bal markan waxaa fiira madaxweyne william ruto political affair advisor waxaa markaasi u sheegay inuu aada u cambaarinayo oo sidoo kale u to allow to head of state to work with the public without unnecessary destruction in mar wuxuu leeyahay waa ninka lagu macmista kariza nzai wuxuu markaasi sheegayaa wuxuu markaas leeyahay waa inay madaxda markaasi madaxtooyada inay markaasi dadka si toos a ula shaqeeyaan iyadoo markaasi dhibaataya carqiladina markaasi aysan ka jirin madaxweyne ruto waxaa halka markaas looga fira dadka sida uu qancin lahaa sidoo kalena go-aamadiisa uu ka gaari lahaa arrimaha iyo xaaladaha isagoo keliya markaasi uu doonayo nidaamkiisa hiigsigiisa fog oo markaasi ah sid- sidii uu u fulin lahaa dabcan heshiisyadii ballamadii markaasi kambeynadiisa uu qaada dhegeystayaal maanta shalayto oo nairobi u ka hadlay tanzai ayaa waxa uu sheegay in ambaareynta iyo iyo ogolaasho ay ka tahay in markaasi lagu riixay shaqadiisa in uu ogolaado iyo sidoo kale in uu markaasi u dhaganuglado dadka shacabka on the dispute between labada dhinac markaas isahay waxay sheegayeen executive-ka iyo judici- oo judiciary-ga misanzai ayaa uga booriyay labada dhinac inay markaasi ay ka wada shaqeeyaan iskumaanshuhu iyo danaha iyo weliba baahiyada dadka shacabka inta badan ay qabaan ee garsoorka labada dhinac ayaa the two can eh, waa labada dhinac way fadhiisan karaan kana hadli karaan sida markaasi hore loogu socon karo lagu gudbi karo xaaladaha waqtigan markaasi eh, arrintan ay hadda culeys fara badan ku keentay shaqada eh, dadka laakiin waa u sheegay in maxkamadda ay should not give the opposition a reason waa in markaasi ay maxkamaduhu nafsadooda aysan suu- su- su- ah, dabcan waxyaala markaasi suurtagal aan ahayn mucaaradka oo markaasi lagu cambaareynayo madaxweyne william ruto ama madaxweynaha waxaana uu sheegay in hadda looga fadhiyo in arrintan si hoose loo maareeyo si hoosena looga baxo si hoosena markaasi mucaaradka arrintan aan la soo gelinin oo ay markaasi ku eegtay sidoo kale lagu dhameeyo maxkamadaha waa dabcan dhanka wadahadalka ee madax- waa labada madaxweyne waa dabcan executiveka iyo sidoo kale judiciaryga dhegeystayaal waxaana hadda ay markaasi raadinayaan nidaamka ee wax markaasi kaga duwnaan karo oo labada dhinac iskula fahmi karaan dhegeystayaal markaad fiiriso azimiyo odinga raila odinga wuxuu markan u degayaa gabadha markaasi loogu magacaabo chief justice mada karua waa raali adamada kome oo markaasi kasoo hojeestay wadahadalka william ruto iyo weliba inay markaasi ku adkaysato eh, eh, dabcan weerarka markaasi uu ka- maxkamadaha ku qaaday madaxweyne william ruto odinga ayaa sheegay maalintii shalayto inay heshiiskan eh, wadahadalka eh, ruto iyo sidoo kale compromise eh, ay markaasi eh, ko- eh, dabcan meel kaga dhacayso madax banaanida ee maxkamadaha ama judiciaryga tani wuxuu soo saaray digniin maalin un kadib markii william ruto uu sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadal markaasi la furo dhegisal maxkamadaha balse waxay ku sheegeen inay tahay graf vested intes- dabcan interest and sabotiers dhegisal oo markaasi macnaha loola jeedo inay tahay mid hogan oo ay danihiisa ay ku hogan tahay mise ay ku socoto oo ay danaha uu ku fashanayo taasi ayay u dhigeen hadalka sida markaasi uu hadalka ama qorshaha programka loo dhigay ruto ayaa markaasi sheegay wadahadalka inay markaasi jefs iscome national assembly speaker moses watengula iyo sidoo kale senator counterpart amos skingi qeyb markaasi ka noqdo hadalka si loo fududeeyo loogana hadlo danaha iyo ayaha mustaqbalka wadanka chief justice ayaa markaasi ugu yeeray hadalka iyo waa wadahadalka ee waxaana soo dhaweynaya invitationka wadahadalka we will not accept of mo- monster of graft ma soo dhaweyneyno dabcan een, oo ma soo dhaweynayo are- waxaa leedahay ma soo dhaweyn ma soo dhaweynayo in markaasi lagu guuro oo sidoo kale sida markaasi qofka danihiisa iyo weliba waxyaalaha marka isaga uu rabo danihiisa uu ka gaaro we will not, we would not want ma dooneyno intaasi aynu- inay naga bedesho wadanka waxaa sidaas yidhi dhegeystayaal mr ruto iyo sidoo kale nandi county yesterday maalintii shalayto ayay sidaas yidhaahdeen waxaana weli ay markaasi ku dheg yihiin waana inta badan laga dhaadhiyay madaxweynaha in arrintan ay culeys markaas u keeni karto mustaqbalka must- waa daca mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka oo hadda markaasi meel xasaasi ah marayo oo meel markaas aada wanaagsan maraya dhegeystayaal inkastoo laakiin caqabadaha weli wadanka markaasi ka jira ka taagan ay weli aada usii badan tahay dhegeystayaal ruto waxaa markaasi uu sheegay in shakhsiyaadka dhib markaasi ay ula ordaan maxkamadaha inay si ay uga hor istaagaan ay sidoo kale buloogareeyaan oo sidoo kale horumar iyo qorshe markaasi loo gaarin agana dhigaan inay markaasi dembi oo markaasi ama dembiyaal ee markaasi lagu eedeeyo macnaha qor- qorshaha iyo qandaraasyada inay markaasi shakhsiyaadka lacag ay ku bixiyaan oo ay ka dambeeyaan waa siduu adag hasa- hadalka sh- hadalku dhigee waxaan tan warrabnaa inaan diilka ama wadahadalka labada dhinac inay markaasi u ogolaano dowladda oo sidoo kale ugu soo dhaweyno balse wuxuu sheegay in ay wax walibo ee hadda markaas ay noqdeen pribe mise musuq maasuq ah qofka markaasi lagu shaqaalaysiinayo oo qofka sidoo kale fursada uu helayo fursa qof qofkana sidoo kale alama qandaraas lacag ba- fara badan uu helayo kaga soo horjeedsanayo qorshaha mashaariicda horumarineed ee wadanka markaas xukuumadda william ruto ay ka fulisay dhegeystayaal waxaa hadda eh, qareenada ruto asbaka sheegayan inay maxkamadaha iyo sidoo kale judiciaryga waa judiciary executive-ka in labada dhinac markaasi ay isxushmadeeyaan inay yihiin kuwa laam- ugu weyn dhegeys waa saddexda ugu weyn waa madaxtooyada executive-ka iyo sidoo kale baarlamaanka dhegeysagal eh, legislative ee la dhegeysal halka sidoo kalena tan garsoorka ay tahay eh, judiciaryga dhegeystayaal waxaana hadda markaasi li- ay dabcan inta badan cudriba ku boorinaysa madaxweynaha in arrintan aada uga fiirsado sidoo kale uusan ku degdegin national civil majority leader kimani shungwa ayaa ugu boreeyey ama u sheegay chief justice i- inay markaasi ay kiisaska waxyaalaha markaasi lagu soo ade- adeegsado inay markaasi suurtagal ay noqon inay daarto maxkamadaha shaqaalaheeda even as head of the judiciary service commission j c inay markaasi qofka lagu dacweeyo musuq maasuq owgiis inst- inay markaasi qofka hore markaasi sh- shakhsiyaadkiisa iyo xaaladihiisa markaasi la dhegeysan karo si dhibaatada iyo buuqa markaasi u yaraato dhegeystayaal markan waxay u muuqataa inay hadda wadanka markaasi ay aada usii yaraanayso macnaha dhegeystayaal inay culays badan ku imaan karto mustaqbalka sababtoo ah iyadoo markaasi a- waxyaalihii inta badan basic need ama waxyaalihii markaas inta badan loo baahnaa ee hadda markaas dhawaan doona sababna u noqon karto garsoorka dhegeysta oo culeys fara badan markaasi ka jiro oo loo baahan yahay sidii markaasi xal oo xoogan loogu heli lahaa waa sidii asaga markaasi qabe una fududeyn karayso dhegeysta mustaqbalka siyaasadeed dhegeystayaal waxaa hadda markaasi la sheegayaa in ilaa iyo eh, eh, toog waxaa leeyahay ilaa kiisaska we want to, we want to take ha okay waxuu leeyahay in markaasi kiisaska hadda konton kiisas oo first before yaaleen ilaa markaasi usii gudbiyay dhegeysta j s c oo markaasi qudartay in xaaladda wadanka furs- ka- waa ka furs- waa- aysan lagu fursan karin inay markaasi u hogaansato sidoo kale maqasho arrimaha maxkamadaha dhegeysta waana tan wax waliba markaasi inta badan loogu orto xitaa markay max- mar- markay doorashada guud la gaarayo iyo sidoo kale markay la dhege- las dhegeysanayo ama markii xitaa doorashada laisku fahmi waayo meelaha markaas laiska dhegeysto meelaha markaas laiska maqlo inay markaas u fududahay magaca qofka shaqsiga oo asagoo markaas xitaa asagoo la maqlin dhegeystayaal soo saari karo qaladaadka waxaana markaasi comages maalinta isniintoosh ayaan soo dhaafnay dhegeystayaal kulan markaas la qaatay madaxda ay dhegeyst waxay markaas kulan la qaatay kulan degdeg ah madaxda sare oo markaas kaga hadashay arrimaha qorshaha musuq maasuqa ee executive-ka ee markaas israel loogu qaadayo kasoo horjeedka kasoo horjeesta waa kasoo horjeestaankeeda dhegeystayaal shaqaalaha mis odinka ayaa sheegay in ay markaasi tan ay dhahay mid markaasi tal- laatalin xun oo markaasi lagu soo saaray chief justice oo markaasi la kulan- la kulmayso eh, dabcan maalmaha soo socda oo maxkamadda dhegeystayaal kiisaskeeda markaasi ay ka taagan tahay kuna sii badanaysa ay dhegeystayaal iyadoo tan ay daba socoto madaxweynaha oo markaasi sheegay in aan marnaba laga aqbali doonin marna aan la ogolaan doonin marna i- waa sida ay markaas u qoray in ay la hadal maqlo garsoorka de- dhegeystayaal taasi ayaa shaki iyo suura- su-aal fara badan markaasi gelisay ee ku aadan in shaki fara badan markaas ga- ku ah maxkamadaha gelisay in waxba markaas aan laga qaban karin dhegeystayaal balse otooda iyo qowlahooda iyo qorshahooda ay markaasi fulinayaan mise iska wadanayaan waxaa sidaas yidhi dhegeystayaal ma- dabcan shaq- waxaa sidaas yidhi madaxweynaha dalka william ruto dhegeystayaal waa hagaag markan aan soo qabta dhegeystayaal mid kamid adeega qeybta barnaamijka dhegeystayaal goorona dhegeystayaasha ayaan qaadka telefoonada siin doona bal aragtida fakirkooda dhegeystayaal maxay tahay maxkamadihii uu taageerayay maxkamadihii uu qarashka iyo iyo balantii markaasi horaan ku qaaday inuu hadda madaxweynaha markaasi kasoo horjeesanayo sidoo kale uu ku tilmaamay kuwa markaasi caado ka dhigteen inay qataan laluushka iyo sidoo kale musuq maasuqa inay ka- meesha inta badan ay ka dhex jirta ay tahay si looga hor si looga soo horjeesto arrimaha horumarneed ee maqashaariicda ee xukuumaddiisa wadato si uu uga m- maridheliyo una feliyo ballamadii markaasi horaan uu qaada dhegeystayaal adoo taasi maxay noqon kartaa maxayna ka turjumaysaa dhegeystayaal in madaxweynaha uu markaasi kas- dabcan kasoo horjeesto tilaabo weliba markaasi ay qaadayso xukuumadda oo ku aadan dhanka een, waa dhanka garsoorka iyo sidoo kale dhanka horumarinta ee sida qaabka isku fahmi karayaan dhegeysta maxay noqon kartaa sidee markaasi madaxweynaha arrintan oga baaqsan kara ugana gudbi karaa inuu markaasi faraha la galo howl tiisa aan ahayn dhegeystayaal laakiin oo markaasi nidaamsan tan laga hadlay tan howl aan tiis ahayn waa tan markaasi faas- dabcan eh, caadiga u ah oo markaasi ogolaasho aqbalaad markaasi toosa waxba aan looga iman karin inay u haysto dhegeystayaal waa hagaag bal markan aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel waxaa markaas airtel ku leedahay ka faa'iideyso airtel dhegeyste dhegeyste airtel ma ogtahay in hanaanka lacagaha la iskugu diro airtel mo- mo- money gaar ahaana markaa wakiilka airtel lacag aad ka- aad ka bixin aada helayso ko- dabcan kaarka dabcan ku shubashada airtel money ayaa garab taagan oo mar waliba haddii aad arag markaasi kala baxdo wakiilada airtel lacagto lagu adeegay oo lagu yaqaano transactionka fee gaar ahaana waxa ayaa lagu soo ko- dabcan ayaa lagu soo celinaya sida markaas ay sheegayso shirkadda isgaarsiinta airtel ayaa taalmanay doosaare haddii la markaas lacag aad bixiso ilaa iyo kun shilin shan iyo labaatan ayaa lagugu adeegayaa marka aad adi ahaana shan iyo labaatan ayaa markaasi lagugu soo celinayaa waa amar wax walba oo lacagaha lagu bixiyo adeegsiga ee internetka dhegeystayaal kacaawinta dabcan ka waran haddii xilliga oo iskuulada waxbarashada di- dib loo furayo oo dugsiyada sare jaamacadaha ku- dugsiyada dhexe ku birayaan shakhsiyaadkeena ama shakhsiyaadka markaas qofku yahay waxaa laga ogyahay in ninka walaalka ahay dabcan oo oo awooday inuu dabcan iskuulada caruurta markaasi ka jireen oo laga yaaba inaysan haysanin oo fursad markaasi kusoo bixi karayso dhegeyste waana fursadda dhegeyste ee qofka uu ku hadli karo amba waxaa la joogaa xilli ciida ma ahaan ama howlo kale jimcaha ayaa ka mid ah oo qofka markaasi soo saarayo quruxdiisa bilicdiisa dhegeystayaal airtel money is the most affordable money product in the market waa shaq dabcan waa qaybta wax soo saarka dhegeystayaal ee shirkadaha suuqyada oo sh- oo lacagta inta badan aad ka- u fududeyn karayso in waxyaalo fara badan u awoodo sidoo kale waxyaalo fara badan aad ku iibsan karto adigoo adeegsanayo dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta airtel send money for free airtel money dhegeystayaal ee kblc dabcan kblc tokenka bila charges haddii markaas tokenka uu kaa dhimaado goos ayaa u wardeysa gooskaasna ama hooskaasna waxaa markaasi kusoo qaadanaya fursad fara badan oo aa wax walbo halkaasi kala jaan qaadi karto dhegeystayaal airtel money kenya waxaa markaasi daahfuray dhegeystayaal campaignka doborushda waa dabcan waxaa la daahfuray rusha transaction of free ca- the free waa- waa firfaan three withdraw oo dhagan transactionka fee oo airtin ayaa markaasi qof waliba sida uu wax u doono sida uu wax u rabo ay markaasi ku helaya dhegeystayaal haddaba waxaa markaas isweydiinaya maxay noqon karaysaa sidoo kale mani dabcan loo loojgareeyay amase daha furaha laga qaaday bisha transaction fee campaign through dabcan iyadoo loo soo maraya macaamiisha oo dibka sidoo kale dib loo fiirinayo lacagta markaas tooska transactionka u kacay dhegeystayaal waa hagaag waxaa markan isweydiinaya inta udhexeysa u yar waa sh- waa konton ilaa iyo airtel money waxaa sidoo kale lagu soo celinaya lacagta lacag gaaraysa refund up- uh, dabcan applies to any dollar charges lacag gaaraysa ilaa iyo boqol iyo labaatan kun waa boqol iyo labaatan waa laba boqol iyo konton kun oo arday ah customer ah dhegeystayaal ee champion dabcan tartankan ayaa cid walba markaasi u noqon karta champion dhegeystayaal oo tartanka waa cid cid walba u furan tahay haddaba shan iyo labaatan bal hel charge- oo dabcan oo qofka uu heli karo isagoo dadkiisa ehladiisa qaraabadiisa dadkii rixinka markaas kula heli kara dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay shan iyo labaatan kaarka qaado adigoo adeegsan karta dhanka wicitaanka fariinta gaaban iyo sidoo kale bandolka ayaad u dardari karaysaa dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay airtel horizon to imagine dhegeystayaal haddaba ballantoonu ha ahaato dhegeystayaal inaad shirkadda isgaarsiinta airtel aad soo qaabsan karayso halkaasaad sidoo kale kala jaan qaadi karto ka heli karto waxaad dhan od u baahan tahay dhegeyste in aad halkaasi leenka keliya kaaga xiran tahay maxaad sugaysaa la da- la jaanqaad dunidan casriyooday adigoo ka faa'iideysanayo shirkadda isgaarsiinta airtel four g iyo sidoo kale five g dhegeystayaal kambeynka uli waa u socdaa oo cid waliba way u furan tahay inuu markaasi soo qaato dhegeyste asagoo waa dabcan lacagaha tan la dirayo sidoo kale tan kale ina markaasi qofka ay usoo xarooto dhegeyste ama usoo gasho isagoo airtel ama sidoo kale ka dhiganayo dhegeystay wadahadal dadkiisa ehladiisa qaraabadiisa iyo xaaskiisa oo inta badan ama gabdhaha saaxibada yihiin oo inta badan looga baran xaaladaha dhegeystayaal ee dhanka waxba halaabay iyo howl kale taleef- waxaa lagu leeyahay airtel waxa markaasi ka halaaba malahan meel walba ay gaartay keliya waxaa laga doonayaa inaad isticmaasho dhegeystay airtel saaxiibayaal star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay saaxiibayaal bal markan waxaan firinayna dhegeystayaasha qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaba muxuu damacsan yahay damaca maxay tahay intaa dhan gaartay oo madaxweynaha uu sheegay in xitaa markan uu amar ka qaadanaynin garsoorka maxay tahay waxa uu dareemay sidaas u weyn oo madaxweynaha xitaa go-aan uu ka gaaray in uu amar ka qaadanaynin dhegeystayaal garsoorka oo sidoo kalena maalinta shalaytana lagu dirqiyay in uu soo dhaweeyo xabasuu dabcan waa inuu soo dhaweeyo wadahadalka iyo sida garsoorka ay wax ku wada hagi karayaan kuna wanaajin karayaan dhegeystayaal laakiin madaxweynaha weli dood ayuu ka qabaa sababta maxay noqon karaysaa muxuu sidoo kale uga didsan yahay maxay waxa uu damacsan yahay ay tahay madaxweynaha in uu markaasi go-aanka u gaaro ku aadan in asaga howlihiisa iyo qorshihiisa iyo horumarine oo dabcan hor- mashaariicda ee kala duwan inuu asaga fulinayo dhegeystayaal sidoo kale uu sheegay wax walba maxkamadda markaasi ka hormatana inuu faraha kala bixi doono dhegeystiye maxkamadaha waxaan ognahay tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha ilaa iyo sideed qodob ama sideed markaas barnaamij u watay ayaa laga dhegeysanin ama sidoo kale laga maqlin maxkamaddana ay sheegtay inay tahay mid markaasi baalmarsan xeerka dastuuriga dalka oo sidoo kale waxba aan laga qaban karin oo dib loogu celiyay halka kuwa kalena kiisaskooda weli miiska ay saaran yihiin oo dib loo dhegeysan doona maalmaha soo socda dhegeystayaal matalow ma ka horaa marka wadahadalka markaas ay yeelan doonaan inkastoo cid waliba ay soo dhaweysay in wadahadalka oo cid waliba u furan yahay oo sidoo kale soo dhaweyna laakiin arrintan waxaa markaasi garwadeynka ah oo sidoo kale ka shaqeynayaan labada afhayeen oo afhayeenka barlamaaniga dhegeystayaal iyo sidoo kale waa moses watangula ninka loogu magacaabo iyo sidoo kale gabadha markaas afhayeenka baarlamaanka waa ninka afhayeenka isagana sidoo kale baarlamaanka ka ah moses king waa moses kingi oo arrintan markaasi doonayaan inay howsha ee sidoo kale ay dhimaato sidoo kale muranka doodi buuqana markaasi ay aada u yaraato laga gudbo maada kome oo sidoo kale iyadana oo dhinac ka dooneyso dhinac ka hadleyso dhinaca markaas uga sheegeyso in cid waliba dooneysa baalmareyso inay markaas wadanka iskaga baxdo oo sidoo kale ay ku mashquulin howlo aan markaasi soconayn macquulkana sidoo kale aan ahaan karayn dhegeystayaal waa arrimahaas ayaan barnaamijka dhegeystayaal deeradda markaasi ku saaraynay xaaladda iyo sidoo kale waaqica inta badan hadda markaasi taagan ayay tahay suurtagelnimada wax walba sida ay hadda noqonayso iyo sida wax walba hadda ay tahay inay markaasi iskaynaynin ayaa laleeyahay haddii uu sidoo kale madaxweynaha oo arrimihiisa qorshihiisa sida gooni iskaga gabato oo ah in marna uusan kagala sh- dabcan kala tashanin marna sidoo kale ay is arkinba isagoo inta badan arrintaasi shuqul uu ku leeyahay ama sidoo kale uu shaqul ku leeyahay madaxweynaha nafsadiisa weliba dadka shakhsiyaadka u xil saaran inay markaasi ay howsha ay kala socoto dhegeyste haddaba waxaa laisku haystay dhegeysta laatan ugu weyn ayay ahayd dhulalka oo markaas waa dabcan waxaa isku weyn oo tan isku ugu weyn ayay ahayd dhegeystayaal dhulalka markaas la dhisayo mise xukuumadda ee guryaha ay dhisayso inay markaas sheegto bataantan in la dhisi karin ilaa markaas amar kama dambeys lasoo gaaray kamar amar sidoo kale dib aan ugu noqon karin in markaas lasoo gaaray maxkamadaha halka sidoo kale madaxweynaha uu asagana markaasi sheegay in sida uu doono ama farta uu doono uu qori doono haddii sidoo kale hal- hadal aan markaas laga maqanaynin dhegeystayaal hadal- wada hadalada taasi ayaa markaasi keentay ilaa hadda laakiin madaxweynaha mar ayuu markaasi raaligelin xoogan bixiyey oo ku aadan sida markaas uu xanaaqay iyo sida uu markaasi uu wax u neebsaday laakiin madaxweynaha wuxuu hadda markaasi daldoonaya waxaa laleeyahay waxaa waa madaxweynaha inta badan hadda cadaadis waxaa lagu saaraya sida markaasi ugu dhaqsiyaha badan inay wada kulmaan madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa garsoorka dalka dhegeystayaal waa hagaag bal dhegeystayaha qadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddaad ku sugantahay nairobi dhinac xigeed waa hal eber shan dhibic sagaal haddaad sidoo kale mombaasin dhinac xigeed ku sugantahay waa hal eber- waa hal eber saddex dhibic saddex waa hal eber sad- waa haddii aad mombaaso ku sugantahay waa hal eber saddex dhibic shan haddii aad gaarso dhadhaab xiriya qaxootiga sagaashan toddoba dhibic xaal aad ku sugan tahay dhegeysa waa gaarso dhadhaab xiriiqa waa dha- waa gaarisay dhadhaab iyo xeryaha qaxootida iyo faafi tanarifa masalani waa sagaashan toddoba dhibic xal haddaad wajeer ku sugantay nooxiga waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawsuufta balinsa raamulafey waa sagaashan toddoba dhibic saddex waa sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu baa wadaagtunahay ee muqdisho star f m waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balambala meeru madoogaa shiila dhegeystayaal ayadana si toos waxaan igala socon kartaa nagala dhegeysan kartaan hal eber laba dhibic saddex marsaabit mooyaale xuduudda dhankaas ethoobiana waa siddeetan toddoba dhibic toddobo dhegeystayaal star f m codka gobolka ku khibir w w w star f m co k applicationka abka halkaasaad kala socon kartaan kana heli karaysaan dhegeystayaal waa hagaag waa gabagabadii aan soo gaaray barnaamijka hogaanka idaacadda star f m cutug gobolka waqooyi bari markan aan soo qabtay mid kamid ah dadka qaybta barnaamijka ah dhegeysa wana shirkada isgaarsiinta airtel waxaana markaas dhegeystay ma ogtahay in hanaanka lacagaha la iskugu diro airtel gaar ahaana markaad wakiil airtel lacag aad kala baxdid aad helayso kaarka kushubashada airtel money ayaa garab ku taag- garab ku ku garab taagan mar waliba haddii aad markaas lacag kala baxdo wakiilka airtel money lacagta loogu adeegay ee loo yaqaano transaction fee gaar ahaana loogu soo celinayo airtel money waa adeega ugu macquulsan ee aad awoodi karayso lacagaha la iskugu gudbiyo tusaale ahaan aad markaasi la baxdid dhegeysa kun shilin oo shan iyo labaatan ee markaasi lagu adeega marka ahaan markaar ahaan shan iyo labaatankii lagu soo celina oo am- waa mar walba oo aad lacagta la baxdo adigoo adeegsanaya airtel money ka waran xilliga iskuullada waxbarashada oo dib lo markaas loo furay caruurta oo aad adeegsiga u adeegsanayso jaamacadaha isku dabcan iyo dugsiyada dhexe waa dabcan dugsiyada dhex mara yan oo qarashaadkiisa hal ugugu yeeray dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi laakiin la ogaaday in ninka walaalka ahaa oo aad xoogaa tu- wax ku tuusantahay inaad markaasi si toosa waxa aad ugu weydiisan karayso adigoo ka faaideysanaysa kaarka shirkadda safa- waa kaarka shirkadda isgaarsiinta airtel ee ku sinaysay kugu a- abaalmarisay oona markaasi aad doonayso in aad wax ku qabsato aa sidoo kalena wax kuu tarta dhegeystayaal haddaba taasi ay wax dheer tahay taasi ayay sidoo kale ku wanaagsan tahay taasi ay fursad markaas uga dhigtay shakhsiyaadka inay markaasi helaan fursadaha dhegeystayaal qofka uu ku hadli kara dhegeysta fursadda maanta aad ku hadli fur- aa haysato waad ku hadli kartaa oo waxaa keliya markaas lagaa doonaya inaad lafta kaarkaa soo qaadato halkaasaad kala jaan qaado halkaasina wax walba howshaada si hufan si saxan ay markaasi kugu kala dhammaadaan dhegeystayaal haddaba waxaad sugaysaa shirkadda isgaarsiinta airtel soo qabsa lafteeda halkaasi kala jaanqaad waa fursada oo markaasi qofka xitaa uu iskaga bixin karo dhegeystayaal ee sh- een, waa tokonka ama korontada dhegeystayaal K B- kblc bila charges wax lacag markaasi kaa go-ayo ka- laga qaaday ma lahan sidoo kale lacagta waxaad u diri kartaa airtel to airtel ayadana wax free wax markaasi lacag kaa goosanaysa ma lahan oo lacag ay kaama goynayso iyo sidoo kale lacag markaasi affordable oo- waa lacag qi- markaasi qiimo jaban macquulgal ah oo markaasi qofka siduu doono uu- oo wax u qabsan karo uuna samaysan karo isagoo adeegsanaya shirkadda isgaadsiinta ee airtel dhegeystayaal waxaana markaasi lagu leeyahay ilaa waxay u yartahay konton ilaa waxay u badan tahay sh- laba boqol iyo konton maalintiiba dhegeystayaal oo customana ay dabcan inta u yar ay la bixi karaan kun shilin ilaa waa dabcan konton ilaa iyo inta laga gaaray laba boqol iyo konton laakiin kunka shilin waxaa leeyahay waxaa ku jira shan iyo labaatan charges ah oo markaasi qofka ee waa la- chargeska qofka dhegeystayaal uu wax markaasi ku helayo markuu lacagta markaasuu la baxo heli karana lacag garaysa ee tayma shan iyo labaatan shilin dhegeystayaal damoo aad markaas wax ula baxdo damoo aad u helayso ayaa time dhegeystayaal makaarkaada wicitaanka dhegeysta dadka ehladada qaraabada aad kula hadli karayso fariinta gabnad ku dir- ku dirsan karayso halka sidoo kalena qofka uu bandol uu ku iibsan karo dhegeystayaal ama inta badan dadka baraha bulshada aad ku isticmaala dhegeystayaal aadayo mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yar shukran dhammaantiin